Waxaa heer gabagaba ah maraya tartanka kubadda cagta bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka socda garoomada Afyere Stadium iyo Buulexapley ee magaalada beledweyne kuwaas oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ku mideysan qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan magaalada. Ujeedka tartankan ayaa ah isdhexgalka dhalinyarada si looga wada shaqeeyo nabadda iyo wadajirka bulshada. Xogayaha kubadda cagta gobolka Hiiraan Xasan Xuseen Yaxye Muuqaal ayaa Radio Bernulu uga waramay habka uu tartankan u socdo iyo halka uu marayo.
haddii kaaga faaloodo mise warbixinkaas iyo dhankii tartankan een isdhexga waa tartan loo qabto horta dhalinyarada ee degan een xaafadaha kala duwan ee ku tirsan beledweyne waana tartan isdhexgal bulsho waaye een ujeedka loo qabtona wuxuu yahay tartankan waa ram- waxaa loogu magac daray ramadaan kaab ayaa loogu magac daray waana mid isdhexgal bulsho ah wuxuu bilaawday kowda bisha barakeysan ramadaanka wareegii labaad ayaa bilowday een marka waxaa waaye haddii la koron yahay waa wareegii haddana waa nag caabad waaye haddana isla marka marka adiga waxaa rajeynaa insha allah inaan soo gabagabno insha allah iidka hore dulaan gaarsiiyo soonka tobankiisa dambe intaan ku guda jirno hadduu ilaahay halka noqdo insha allah markastoo tartan kubadda cagta aad maqashadna waxaa waaye in badan waxaa qofku bili aadanka niyadiisa kusoo dhacayo inay tahay isdhexgal bulsho ama macnaha waxaa waaye in dhalinyarada ay noqdaan kuwa aan macnahan aan fiirinin meelaha sida sida khaldan waxyaaba loo isticmaalo ama sida wanaagga ay macnaha u tixraacaan intaas waa tartanka wax loo qabtay iyo ujeedkiisa tan labaad een isdhexgal bulsho inay tahay haddana dadkii maadaama ma dadkan maalmaha ugu dambeeya ay sida ay isticmaalaan waxyaabaha qa- qabyaalada iyo qabiilka niyadda ugu- niyaddooda ka dhexgala ayagana waxaa waaye inta badan ma saameeyo waa qeyb ayuu ka yahay macnaha waa hadda isdhexgal bulsho waaye waa ayada waxaa arkay maanta dagaal ka dhex jira laba qe- laba beelo oo isla dhalato meel wada degan oo soomaali ah oo diinta nabi maxamed sal alla alih wasalam wada sheegto haddana een galabtii waxaa arkay haddana labadii oo ayagoo isku- isla dheelaya haddana arkay haddana ama isku koox oo isku tiim ah marka waxyaabahaasay qayb ka tahay macnaha muhiimadda banooniga masab kubadda cagta ay u leedahay dadka bulshada tartankan oo ay ka qayb galeen heerarka kala duwan dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta waxaa ku xiga tartan kale oo qorshuhu yahay in ay isaga hor imaadaan dhalinyarada cuslaatay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne